magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa maalinba maalinta ka dambaysa isa sotaraya cabashooyinka sooyeeriya iyo qeybaha kala duwan ee bulshada kuwaas oo ku aadan dhulboobka waxaan hadda soo baxaya in dowladda fadlaak ee wada boobka dhul ku yaala qeybo kamida degmada hodan dhulka laboobay ayaa ku yaala xaafadda kasba ballaar ee ka tirsan degmada hodan ee magaalada muqdisho waxaana shir jaraa'id qabtay xubno ka socda qoys ka sheegay in dhulka laboobay ay iyagu leeyihiin una haystaan dokumentiyo sax ah
dhul ku yaala degmada hodan gaar ahaan xaafadda kaasa ballaare ayaan rabnaa inaan ummadda soomaaliyeed ogeysiino dhulkaas waxaa iskale muwaadiniin soomaaliyeed ayaa iskale dhulkaas dan guud maahan meeshaas ku yaala waxaawaay dhul dowladii soomaaliya ay bixiday kun sagaal boqol sideetan saddexdii dhulkaas waxaa iska lahayd wakaalada dhismaha soomaaliyeed oo xilligaas oo wakiil u ahay injineer cabdiqaadir cabdi maxamed dhulkaas waa afar boos marka dhulkaas waxaa jirtay in muddo hadda lasoo dhaafay dad soomaaliyeed oo xilligaas degay iyo dadka iska lahay oo soomaaliyeed ay isku dacweeyeen dacwadaas ilaa hadda waa furan tahay weli laguma kala bixin sidoo kale waxay cod dheer ugu digeen dadka raba inay boobaan dhulka ay dadkani sheegeen inay iyagu leeyihiin marka waxaan u sheegaynaa waxaana loo waxaan maqalnay oo meelahan ka maqlaynaa dhulkaas in dad ganacsata oo soomaaliyeed ay soo hunguriyeeyeen kuwaasoo loogu sheegay dhulkaas inuu dan guud yahay marka waxaan u sheegaynaa cid kasta oo maantana maqlaysa dhulkaas warqadii injineerkii xilligaas wakiilka uga ahay wakaaladda dhismaha soomaaliyeed ayaa warqadaas ku saxiixan oo xilligaas dhulka ogolaaday inuu baxsho waxaa wareejisay nootaaya wareejisay xilligaas muwaadinkaa soomaaliya lagu wareejiyey kulley dhulkaas wakaalada aagaas oo dhan soona kaas balaa waxaa iskale wakaalada soomaaliyeed dhulka ayadaa noocaas dhulkan lagu bixi jiray injineerkaasa xilligaas wakiil u ahay sideetan saddexdii muwaadin soomaaliya lagu wareejiyey waxaa haddana soo gaartay in dad ganacsataa ay leeyihiin dhulkaas oo dowladdan kala soo macaamilnay oo waa la soo baxshay dhulkaas dhul dowla maahan dokumentigiisii meeshaanan ku haynaa isagoo caddayntiisa wixii dhammaan wata tan iyo markii uu dowladda federaalka majaaraha u qabtay xasan sheekh maxamuud waxaa bulshada ku nool gobolka banaadir soo wajahay dhibaatooyin ay ka mid yihiin boobka iyadoona qoysas fara badan laga barkiciyay guryihii ay degnaayeen xilligan aysan haysan meel ay ka galaan qabowga dhacay iyo kulaylka